بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا باب هذا متكن باب باب إذا أسر هدي لقفاله akhu rajuli ninka walaalkii haddii lasoo qafaalo aw camuhu camu rajuli ama ninka adeerkii haddii lasoo qafaalo hal yufaada ma la furana kullun minhumaa mid walba oo labadooda ka mid a walaalkii ama adeerkii ma la furan idaa kaana hadduu ahaado kullun minhumaa mid walba oo adeerkii iyo walaalkii ka mid a mid walba hadduu yahay mushrikan gaal hadduu yahay ma la furanaa mise horay ka xoroobaya masaladan uu rabo imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala halkan inuuga hadlo waxaa weeye waa masale xanafiyadu ay mashhuur ku yihiin xanafiyada waxay qabaan qof qaraabo ah qof adiga qariibkaaga ah haddii lasoo qafaalo gaala ama adeerkaa oo kale ama walaalkaa oo kale waa jamiicu larxaam qaraabo oo dhan haddii lasoo qafaalo qaybo ka mid a iyagoo gaalo ah waxay leeyihiin fido laga qaadan maayo xoolo madax furasho ah laga qaadan maayo oo haddii gaalada lasoo qafaalay oo dadkii mujaahidiintaa qaybo ka mida ay qaraabo la yihiin haddaan madax furasho laga qaadayn xukunkoodu muxuu noqonaa xanafiyadu waxay leeyihiin yactiqu alqariibu cala almujaahid qofka qariibkaahi toos wuxuuba ugu xoroobi qofka mujaahidkaa nasiibka khaniimada uu ku leeyahay qismiga uu ku leeyahay khaniimadan qofkan lasoo qafaalay toosuuba uga xoroobayay leeyihiin waxayna masaladaa caam uga dhigeen jamiicu larxaam qaraab oo dhan meesha imaamu shaafici raximahu llahu tacaala uu leeyahay laa yactiqu cala almar'i ilaa usuuluhu wa furuucuhu imaamu shaafici isagu wuxuu leeyahay qofka yacni marka la leeyahay qofkan wuu ku xoroobi waa asalkiisii hadduu yahay ama uu yahay faraciisii amaa xanafiyada masalada caamay ka dhigeen masalada caamay ka dhigeen oo waxay leeyihiin waxaa loola jeedaa waa jamiicu larxaam qaraab oo dhan uun qof gaal oo qaraabo kula ama adeerkaa ha noqdo ama abti ha noqdo ama walaalkaa ha noqdo haddiiba lasoo qafaalo waxay leeyihiin madax furasho laga qaadan maayee toosuuba kuugu xoroobi haddaadba qariib la tahay masaladaasuu radina marka sheekhu raximah llahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabun idaa usira akhu rajuli ninka walaalkii haddii lasoo qafaalo oo camuhu ama adeerkii lasoo qafaalo hal yufaada ma la furanaa qofkaa gaalka ah idaa kaana hadduu yahay kullun minhumaa mid walboo labadooda ka mid a mushrikan hadduu gaal yahay ma la furana madax furasho ma laga qaadi mise toos uu xoroobi jumhuurtu waxay leeyihiin madax furashaa laga qaadi madax furasho ayaa laga qaadi qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala wa qaala anasu wuxuu yidhi anas ibnu maalik qaala alcabaasu cabaasaa wuxuu yidhi waa nabiga adeerkii sala allahu calayhi wasalam linnebiyi nabiga wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam cabaas faadaytu nafsii rasuulka ilaahay oo nafteyda anugu lacagan ku furtay waqad cusira cabaasun fii beder cabaas waxaa lagu soo qafaalay dagaalkii beder nabiga adeerkii sala allahu alayh wasalam dagaalkii bederaa lagu soo qaftay markii dagaalkii beder lagu soo qafaalay ayuu nabiga la hadlay sala allahu alayh wasalam markaasuu wuxuu yidhi faadaytu nafsii wa faadaytu caqiilan nafsadaydana waa furtay rasuulka ilaahay oo lacagan isku furtay caqiilna waa furtay caqiilka wuxuu la jeedaa waa caqiil ibnu abi aalib akhuu caliy bni abi aalib sayidina caliy bni abi aalib walaalkii way caqiil labadaasba anigaa wuxuu ihi nafteydana lacagtii anigaa ka dhiibay wiilkan oo caqiilana caqiil ibnu abi aalib isagana anaa lacagtii ka bixinayo taasi marka wuxuu usoo qaatay deliil waa ta'yiida limadhab اljumhuur madhabkii jumhuurtu rabaa inuu ayido sheekhu raximah llahu tacaala maxaa yeelay cabaas lam yactiq calaa rasuuli اllah salى allahu alayh wasalam cabaas kuma uusan xoroobin nabiga salى اllahu waslm wbaaraka calayh wa kaana qariiba lirasuuli اllah salى allahu alayh wasalam bal huwa camuhu bal qariib inuu yahay iska dhaafi waaba adeerkii nabiga salى allahu alayh wasalam mana ku xoroobin madax furashaa laga qaatay madax furasho ayaa laga qaatay dadka kale oo madax furashada laga qaatay waxaa ka mid ahaa caqiil ibnu abi aalib oo nabiga ina adeerkii ahaa salى allahu waslm wbaaraka calayh madax furashaa laga qaataye lama dhihin maadaama nabiga salى allahu waslm wbaaraka calayh qaraabo uu leeyahay ha ku xoroobo ma la dhihin qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala wa kaana caliyun calina wuxuu ahaa lahu caligaas waa cali bni abi aalib uula jeedaa akhuu caqiil caqiil walaalkii wa kaana caliyun calina wuxuu ahaa lahu sayd cali nasiibuu ku lahaa fii tilka alghaniima walaalkiina madax furashaa laga qaaday haniimadana nasiibuu ku lahaa masaladii kusii xoojina sheekhu raximah اllahu tacaala wa kaana caliyun cali lahu cali nasiibu nasiiba u ahaaday fii tilka alghaniima haniimadaas nasiibuu ku lahaa allatii haniimadaasoo asaaba uu ka helay sayd cali min akhiihi walaalkii uu ka helay caqiilin wa camihi adeerkiisna uu ka helay cabaasin ah haniimadii xoolihii laga haniimaystay nasiibuu ku lahaa sayidina cali mana aysan ku xoroobin mana aysan ku xoroobin قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل ابن عبد الله هو الأويسي المدني وشيخ أبتقه وقادنا إمام مالك إمام مالك بن أنس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة المدني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وحو الله شيخي وحو أدر وقادنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة أيو وحو قادنا وحن لا يساق أدر له يهي إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة أي أدر له يهي وموسى بن عقبة أدر وها xadaثna ismaaciil bn ibraahim bni cuqbata almadani can muusa waa kan adeerkii ka qaaday can camihi muusa bni cuqba adeerkiisuu ka qaaday muusa bni cuqbata almadani imaamu fi lmagaazi wasiyar can ibni shihaabi zuhri qaala wuxuu yihi ibnu shihaabi zuhri xadaanii anasun ana rijaalan rag raggaasu min alansaari ansaarta ka mid a ista'danuu rasuula اllahi rasuulka ilaahay idan weydiisteen sala اllahu waslama wabaaraka calayh faqaaluu ansaartii waxay yidhaaheen idan noo idan falnatruka aan uga tagno libni ukhtinaa walaasheen wiilkeedii ay dhashay cabbaasin cabbaas ah oo nabiga adeerkii sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyagana markaa abtiyaalay ugu aadan yihiin ansaartu cabbaas maxaa yeelay aabbihiisoo cabdulmudalib ah ayay markaa abtiyaalo u ahaayeen cabbaas aabbihiisoo cabdulmudalib ah ayay markaa abtiyaalo u ahaayeen ansaartu markaasi waxay yidhaaheen iidan noo ogolaw oo noo fasax rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam falnatruka aan uga tagno libni ukhtinaa walaasheen wiilkii ay dhashay oo cabbaasin cabbaas ah fidaa'ahu madax furashadiisa aan uga tagno maadaama markaa abtiyaalo aan ugu aadannahay waxba yaanan ka qaadan madax furasho ah aan u dayno fa qaala nebigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yidhi laa tadacuuna kama tegaysaan minhu min alfidaa dirhaman hal shilinna u cafimaysaan buui hal shilin uma dhaafaysaan liannahu kaana lahu maal nebiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu la jeedaa adeerkay lacag uu leeyahay adeerkay lacag uu leeyahaye dad badanoo masaakiina meesha ku jira adeerkay lacag uba haystaa waa iska bixin karaa uula jeedaa nebigu sala allahu caleyh wasalam taasina marka waxay deliil u tahay oo sheekhu u deliilinaa madhabkii jumhuurto in cabbaas madax furasho laga qaatay wa huwa camu rasuulillaah sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waana adeerkii nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi intaasoo dhan sheekhu wuxuu ku radinaa madhabkii xanafiyada qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabu cidqi almushrik haadaa midkani baabu xukmi cidqi lmushriki qofkii mushrika ahaayoo gaalka ahaa xurayntiisii xukunkiisii u baabya waxaan ka dhignay min idaafati almasderi ilaa faacilihi waa masderkii oo faacilkii loo adiifiyo asagaa wax xuraynaya haadaa midkani baabu xukmi xukmu cidqi lmushriki kii gaalka ah xurayntiisii asagu wax xuraynayo xukunkeedii u baab yahay oo sheekhu masalada meeshan uga hadli doono waxaa weeye gaalka xurayntiisu ma ansixe hadduu wax xureeyo wax ma ansixi haddii lacalla xurayntiisu ansaxdase wax ajira ma ka heli xurayntaas sida dadka muslimiinta iyo mu'miniintu ay ajir uga helayaan isagu ajir ma ka heli masalada sheekhu uu ka hadli doono raximah اllahu tacala oo masalada horta cidqigiisa waa ansaxa horena waan usoo qaadanay qofka gaalku hadduu wax xureeyo cidqigiisa waa ansixi lakin laa hawaaba lahu wax ajir uu ka helayo male maxaa yeelay alcidqu min alcibaadaat bal min afdal اlcibaadaat cibaadooyinka kuwa ugu fadliga badan uu ku jira oo ugu waaweyn oo nabigu ammaanay salى اllahu waslama wbaaraka calayh ilaahina wuxuu yidhi waladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin biqiica yaxsabuhu dam'aanu maa'an xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay-an waa saraabuu ilaahay ku tilmaamay dhalanteed gaalada acmaashoodii marka waxba kama helayaan laakiin cidqigu waa ansixi asal ahaan qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaanaa cubayd bnu ismaaciil huwa alkuufi qaala xadaanaa abu usaama huwa xamaad bnu usaamata alkuufi can hishaamin qaala akhbaranii abi wa hishaamu bnu curwa ana xakiima bna xisaamin actaqa xakiim wuxuu xureeyey fi ljaahiliyati fii cahdi aljaahiliya xilligii jaahiliyada xakiim wuxuu xureeyey mi'ata raqaba isagoo gaal ah xilligii jaahiliyada isagoo gaal iska ah boqolne boqol wuxuu xoreeyey addoon boqol addoon ayuu xoreeyey wa xamala wuxuuna sadaqaystay xakiim oo bimacnaa tasadaqa un baa loola jeedaa xamliga wuxuu sadaqaystay calaa mi'ati baciirin boqol neef oo geelana wuu sadaqaystay xaguu ku sadaqaystay filxaji yaa loola jeeda oo iska xajin jireen iyagoo jaahiliin ahoo gaalo iska xajka iska ixtiraami jireene boqol neef oo geelana xilligii xajka ayuu sadaqaystay isagoo gaalo xakiim ibnu xisaam falamaa aslama markuu soo islaamay xakiim xamala haddana wuxuu sadaqaystay calaa mi'ati baciir markuu haddana soo islaamay boqol neef oo geeluu sadaqaystay xaguu ku sadaqaystay fi lxaji haddana intuu jaahiliyada ku sameeyey in la mid a ayuu rabaa haddana islaamnimadii inuu ku sameeyo acmaashii jaahiliyada uu ku sameeyo o kale wa actaqa wuxuu haddana xureeyey markuu soo islaamay mi'ata raqaba boqol addoonna wuu xureeyey xakiim qaala markaasu wuxuu yidhi xakiim fasa'altu rasuula allahi rasuulka ilaahayaan su-aalay sala allahu alayh wasalam faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ara'ayta ashyaa ashyaa ka warran ashyaadaasoo kuntu aan ahaa asnacuhaa inaan samayn jiray fi ljaahiliya fii cahdi aljaahiliya xilligii jaahiliyada waxyaalo cibaadaahun samayn jiray iga warran ashyaadaasoo kuntu aan ahaa ataxanathu bihaa inaan ku cibaadaysto yacni atabararu bihaa inaan ilaahay ugu baarinimo sameeyo ashyaa aan isdhahayay ilaahay baari ugu noqo oon ku cibaadaysanayay ashyaadaa iga warran qaala xakiim wuxuu yidhi faqaala rasuulu llahi rasuulku ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aslamta xakiima waxaadba ku soo islaamtay calaa maa iladikii salafa laka adiga kuu soo hormaro min khayrin khayra wixii khayraadkii xilligii jaahiliyada aad samayn jirtay ayaad ku soo islaamtay yuu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskaa marka culimmadu waxay yidhaaheen ulajeeddadiisu ma aha inuu ajir ka helayo xakiim wuxuu sameeyey ilaa gaal u ahaa xilligaase ulajeeddada nabigu uu ka leeyahay sala allahu calayhi wasalam waxaa weeye bimacnaa tilka alcaada fi ljaahiliya caadadaas horeo adigoo jaahili xilligii jaahiliyada noolaa oo gaal iska ahaa wax cibaado u eg aad samayn jirtay qad mahadat laka adiga waxay kuu gogoshay dariiqa alislaam wayasarat laka leanna waxaa weeye caaday kuu noqotay oo adigoo jaahiliya haddaadba intaa nafta la dagaalami jirtay fa kayfa idaa kunta musliman adoo jaahiliyaad nafta la dagaalami jirtay oo cibaadada aad samayn jirtay iyadoon kaa ansixaynin adoo muslima maxaad samaynay naftiyaa layliyaad ka qaaday wey wixaad soo martay waxaad soo martay waxaad ka qaatay riyaada nafsiya naftaadiyaa laylin ka qaaday marka saasaad u tababaratayb waad ku tababartay oo acmaasha aad samayn jirtay laakiin ma aha yacni inay asaga ka ansaxayso loolama jeedo wuxuu yidhi sheekhu raximahu llahu tacaala wa qaala bnu lmunayir wuxuu yidhi alladii yadharu waxa muuqdaay wuxuu yihi ana muraada albukhaari muraadka bukhaari wuxuu yahi ana almushrika idaa actaqa musliman hadduu xureeyo nafada cidquhu cidqigiisu inuu fulayo wakadaa waxaa la mid a idaa actaqa kaafiran hadduu gaal xureeyo fa aslama alcabdu addoonku uu soo islaamo qaala wuxuu yidhi sheekhu wa amaa qowluhu hadalka uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam aslamta calaa maa salafa laka min khayrin falaysa almuraadu muraadku ma aha sixata taqarubi minhu fii xaali kufrihi xilliga uu gaal yahay inuu taqarub ka ansaxaya alla u dhawaasho loolama jeedo wa inamaa ta'wiiluhu ta'wiilkiisu wuxuu yahy ana alkaafira idaa facala dalika intafaca bihi waa ku intifaaci waxaa layliga uu samay jiray idaa aslama hadduu soo islaamo waa limaa xasala lahu kaafirka wuxuu u xasilo min atadarubi ku tababarasho ah calaa ficli alkhayr khayrka samayntiisii uu ewel kusoo tababartay naftiisuu ku layliyey xilligii jaahiliyada uu ahaa falam yaxtaj marka uma baahan gaalkii ilaa mujaahada jadiida mujaahado nafta uu la dagaalamo cusub baahi uma qabo leannu xilligii jaahiliyadu naftiisaba la dagaalamay fa yuhaabu bifadli illahi waxaa laga abaalmarinaya cama taqadama biwaasidati intifaacihi bidalika bacda islaamihi maadaama bacda alislaam uu ku intifaacay ayaa looga abaalmarin markuu soo islaamay ka bacdi intahaa wqad qadamtu lidalika waxaan hormariyay ajwiba ukhraa fii kitaabi zakaati maca alkalaami calaa baqiyati fawaa'id alxadiisi almadkuur qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu man malaka min alcarabi raqiiqan fawahaba wabaaca wajaamaca wafadaa wasaba duriyah baabun haadaa midkani baabun baabu baabu man haadaa midkani baabu man xukmu baabi man shaksi xukunkiisii ayuu u baab yahay shaksigaasoo malaka soo milkiyey min alcarabi carabta xaal uu ka mid yahay raqiiqan addoon soo milkiyey min alcarab waxaan ka xaalaynaynaa raqiiqan raqiiqan oo raqiiqan naftiisa carabba ah saasaa loola jeeda haadaa midkani baabu man baabu xukmi man shaksi xukunkiisii u baab yahay shaksigaasoo malaka raqiiqan saasay ka dhigantay oo mafcuulu bihigii wey malaka raqiiqan addoon soo milkiyey min alcarabi xaal uu ka mid yahay min alcarabi carabta xaal uu addoonkaasi ka mid yahay oo fa wahaba addoonkii carabka ahayuu soo milkiyana hibeeyey wa baaca gaday wa jaamaca hadday haweenay ahayd addoontaasi jimaacay wafadaa furto madax furasho carabtii ka qaatay wasabaa soo qafaalay adduriya adduriya min alcarab ula jeedaa carruurtii carabtoo gaalada ahayna soo qafaalay qofkaa xukunkiisii ayuu u baabiya masalada uu rabo sheekhu meeshan in uga hadlo waxaa weeye yacnii wuxuu sheegi sheekhu raximahu llahu tacaala laa farqa fii xukmi alistirqaaqi bayna alcarabi waalcajami xukumka addoonnimada lama kala saarayo diintu kalama saarin qofku carab ha noqdo ama cajabi ha noqdo hadduu qofku ilaa waxa weeye waxa qofkan riqiga waxa u keenaya sababu riqi huwa alkufru sababu riqi waxa weeye waa gaalnimada iyo muxaarabada uu diintii ku hayo dagaal uu sameeyey oo dadkii muslimiinta dagaal uu ku qaadayo sababku waa intaas qofkii sababkaa laga helo fa huwa raqiiqun sawaaءun kaana min alcarabi aw min alcajam ama carab ha noqdo ama cajam ha noqdee waa isla mid carab iyo cajam farqi kale ma lahan xukunka istirqaaqa haadaa midkani baabu xukmi man shaksi xukunkiisuu u baabiya shaksigaasoo malaka milkiyey raqiiqan addoon milkiyey min alcarab xaaluu ka mid yahay isagoo carabow oo fa wahaba addoonka carabkaana qof xataa u hibeeyey waa ansixi tasixu hibatu kamaa yasixu hibatu alcajam oo addoommada cajabtaada sida laysaga hibayn karo carabtana waa sidoo kale hadduu addoon yahay wuxuu yidhi nin shaacira wa kullu kasrin yajburuhu diinu wama likasri qanaati diini jubraanu wuxuu yidhi wa kullu kasrin qofka meel kastuu ka jaban yahay oo uu ceeb ka leeyahay yejburuhu diinu ceebtaa waxaa u asturaya oo u kabaya diinta diintaa kabaya hadduu fool xun yahay hadduu maaragtaa meel la'yahay hadduu astaan xun leeyahay hadduu ahlu diin yahay diintaasaa qofka sharfaysa ina akramakum cinda allaahi atqaakum miisaanku waxaa weeye qofku inuu ilaahay ka baqayo un qofku inuu ilaahay ka baqayo muumin yahay waxa dadka lagu kala fadilaahay waa taqwadaas bis marka wuxuu yidhi wa kullu kasrin jab kasta oo qofka soo gaaraya ceeb kasta yajburuhu diinu wama diintaa u kabaysa wama likasri qanaati diini jubraanu laakiin qofku haddii diinta uu ka dhaawacan yahay jubraan ma lahan weyy kab ma laha wax kabi kara ma jiro maal ha yeesho carab ha noqdo madax ha noqdo diintaba hadduu ka dhaawacan yahay wax dhaqi kara ma lahan ceebtiisa ceebtiisa wax dhaqi kara ma lahan qofku waa gaal waa iska munaafiq carab kasta noqo hanti kasta yeelo waxaa doonta bulshada magac ku yeelo wax ku dha baddu kuma dhaqi karto marka wuxuu yidhi shaacirku wa kullu kasrin yajburuhu diinu wama likasri qanaati diini jubraanu tubada diintu hadday kaa jaban tahay kabid ma lahan wuyidhi baddu kuma dhaqaysu yidhi marka saasuu bukhaari ula jeedaaho farqi ma lahan xukmu istirqaaq wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisana waa u baab ilaahay uu yidhi daraba allahu ilaahay wuxuu yeelay masalan tusaale cabdan addoonuu ilaahay tusaale u soo qaatay addoonkaasoo mamluukan la milkiyey cabdan mamluukan uu ilaah yidhi laa farqa bayna alcarab waalcajam qur-aanku kalama saarin addoommada carab ha noqdo cajam ha noqdo cabdan addoonuu ilaahay tusaale u yeelay addoonkaasoo mamluukan la milkiyey oo tusaalahan ulajeeddada uu ka leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weeye dadkii shurakay ilaahay u yeelaan xilligii yacni jaahiliyadii iyo gaaladii nabigeena sala allahu calayhi wasalam ka soo horjeeday ilaahay shurako u yeeleen oo waxay yidhaaheen makhluuqaadka ilaahay qaybo ka mid ah ayaa ilaahay ilaahnimada shirko kula ah taasuu marka tusaale ilaahay wuxuu ugu soo qaatay war adinkuba ma ogolidiin addoommada adinku aad iska leedihiin haddii la yidhaha shuraka idinkula yihiin maalkiinna iyo guryihiinna iyo carruurtiinna shirko idinkula yihiin haddii la yidhaaho waad ka didaysaan waad xanaaqaysaan fa kayfa marka ka warrama ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisii qaybo ka mid a see u leedihiin ilaahay shirko la yihiin oo ilaahnimada ay shirko kula yihiin adinkiyaa ka didaya oo ka xanaaqaya addoommadii adinku aad addoonsanaysiin haddii laydin yidhaaho hantidiinay shirko idinla yihiinoo waa isla siman tihiin haddii la yidhaaho waad ka xanaaqaysaa marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala daraba allaahu ilaahay wuxuu yeelay masalan tusaaluu cabdan ilaahay addoonuu tusaalo ka yeelay addoonkaasoo mamluukan la milkiyey addoonkaasoo laa yaqdiru aan awoodin calaa shay waxba aan awoodin ilaa waa addoone waman ruuxna ilaahay tusaaluu ka yeelay ruuxaasoo rasaqnaahu ilaahay wuxuu yidhi ruuxa aan ku irsaaqnay minnaa xaggeenna risqan irsaaqad aan uga irsaaqnay risqigaasoo xasanan wanaagsan waa sayidkii sayidkii waayo wax infaaqa sameynaya wax bixinayo maalka lahaa fa huwa ruuxaa sayidka ahoo xoolaha iska leh yunfiqu minhu mimaa rasaqnaah wixii aan ku irsaaqnay xaggiisuu wax ka bixiya siran min sirin si qarsoodihii u bixiya wa jahran min jahrin si caddaan oo muuqatana xoolihii uu u bixiyaa sadaq uu bixiyaa ilaa waa hantiile hal yastawuuna ay alcabiidu waalaxraar bal addoommadaas aan wax ay bixiyaan aan haysan iyo dadkaa xorta ah oo gacantooda ay furan tahay oo sayidyaalka ah ma siman yihiinuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala alxamdu mahadi lilaahi ilaahay mahadu u sugnaatay oo calaa iidaaxi alxaqi ayaa loola jeedaa sida ilaahay xaqa iyo tusaalaha u caddeeyey ilaahay isagaa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala bal iska dhaafe akharuhum dadka intooda badan ilaahay wuxuu yidhi laa yaclamuuna waxba ma oga marka maxalushaahidka imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala waxaa weeye daraba allahu mahala cabda mamluukan qur-aanku kalama farqin bayna alcarabi wاlcajab قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي مريم وسعيد بن أبي مريم البصري قال أخبرنا الليث هو الليث بن سعد المصري عن عقيل عقيل بن خالد عقيل الرحال المصري عن ابن شهاب الزهري ذكر عروة عروة وحشاقي أن مروان وال أن مروان والمسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ولجهد الأموي أمويين كمدها مروان بن الحكم الأموي ليس بسحابي لكنه له إدراك إدراك ليه حلق النبي وسوق قاري صلى الله وسلم وبارك عليه مروان بن الحكم لكن سحابي معها أن مروان بن الحكم هو الأموي إيه والمسور بن مخرمة أي أخبران لبدودو هو عروي أشيغن ووحي أشيغن أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي أنه استاغي صلى الله عليه وسلم حين وقته استاغي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وفد هوازنا wafdigii hawaazin markay u yimaadeen nabiga sala allahu aleyh wasalam fasa'aluuhu wafdigaasi nabiga waxay weydiisteen sala allahu aleyh wasalam an yarudda ilayhim amwaalahum wa sabyahum xoolahoodii iyo dadkii uu ka qafaalay nabigu sala allahu aleyh wasalam inuu u celiyo wafdu hawaazinna kaanuu min alcarab oo axaadiista sheekhu u deliishanayo laa farqa fi listirqaaqi bayna alcarabi waalcajam carabuu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh soo qabanayey oo xukmu listirqaaqna uu ku ridayey nabigu sala allahu aleyh wasalam xukunkii addoonnimada فsألوuه أن يرuda إليهم أمواaلهم وصبيهم فقاaل markaasuu نaبgu sلى الله عليه وسلم وxuu yidhi إنa maعya maن tarwn aniga micigayga waxaa ah dadkaad arkaysaan أصxاab fara badan ayaa soo qaniimaysatay dadkan وأxaب الxadيiثi warkana waxaa looga jacayl badan yahay ilaya xaggayga أصدقه أصدق الxadيiث warka midka ugu runta badan ayaan jeclahay u yihi nabigu salى الله وsلم وbaaرك عليه فاkhtaarوu runta haddaad rabtaan doorta إحdى ضاaئفatayn labada jamaaca mid ka mida uun doorta ima almaala wa ima asabya ama maalka qaata ama qafaalka qaata oo dadka dadka qaata ama maalka qaata labada isku heli maysaan waqad kuntu waxaan ba ahaa yuhi nabigu sala allahu alayh wasalam istanaytu bihim inaan sugayay wafdiga inay yimaadaan wa kaana nebiyu nabiguna wuxuu ahaa sala allahu wasalama wabaaraka calayh intadarahum wafdiga mid sugay bidca cashara leyla dhowr iyo toban habeen uu sugayay nabigu sala allahu aleyh wasalam xiina waqtigii sugayoo qafala uu ka soo laabtay min adaa'if daa'if uu ka soo laabtay nabigu sala allahu aleyh wasalam فلما تبين لهم اyagii markuu u cadaaday wfdigii أن نبي نبgu صلى الله عليه وسلم غayru raad إليهم xaggooda inuusan u soo celinaynin إلا إحدى daaئفatayn labadii mid ka mida maahane qaaluu waxay yidhaaheen فإna anagu نkhtaar waxaan dooranaynaa sabyanaa qafaalkeenni dadkiiyaan rabnaa rasuulka ilahi una loo celiyo فaqاama النبyu نبgu waa istaagay صلى الله عليه وسلم في الناasi dadka dhexdoodu ka istaagay فأثنى على اللahi bima huwa أهlhu wixii ilaahay أهل u yahay oo ilahay ku ammaanay نبgu صلى الله عليه وسلم ثuma qaala markaasuu nabigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yidhi ama bacdu intaa ka bacdi faina ikhwaanakum walaalihiina jaa-uuna waa noo yimaadeen taa'ibiina xaalay toobad keeneen waa wafdu hawaasin wa inii ra'aytu anigu waxaan ra'yeynaa an arudda ilayhim inaan u celiyo sabyahum qafaalkoodii faman axaba qofkii jeclaysta qofkaasoo minkum idinka mida an yudayiba daalika sabyigaas inuu diib yeelo oo se xalaal uu ka dhigo falyafcal ha sameeyo waman axaba qofkii jecel an yakuuna qofku inuu ahaado calaa xadihi nasiibkiisii inuu isaga taagnaado u yidhi anugu waxba u cafin maayo xataa nucdiyahu si axadkaasi aan u siino iyaahu nasiibkaasi min awali maa shayga kan ugu horreeya aan ka siino shaygaasoo yufiiullahu ilaahay uu ku soo celin doono calaynaa dusheenna falyafcal ha sameeyo wixii maalulfay aan heli doonno ama khaniimo aan heli doonno aan wax ka siin doonnaahe qofkii isaga adkaysanayoo dhahaya anugu waxba ma cafinayana dib aan ka siin doonnaa u yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam faqaala naasu dadkii waxay yidhaaheen dayabnaa laka daalik rasuulka ilaahay waa kuu diib yeelno diib way ha qaata qaala markaasuu nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxu yidhi ina anagu laa nadri ma ogin man ruux ma ogin ruuxaasoo adina ogolaa idmay oo ogolaaday ruuxaasoo minkum idinka mid a miman xaggiisa kama ogin axadkaasoo lam ya-dan aan idmin farjici ordood dib isaga laabta xataa yarfaca ilaynaa ilaa xaggeenna ay u soo kor yeelaan curafaa'ukum nabadoonnadiinnu amrakum arrinkiinna ay noo soo kor yeelaanoo kan cafiyey iyo kan kale ay noo soo kala sheegaan farajaca naasu dadkii dibay u laabteen fakallamahum dadkii waxaa la hadlay curafaa'uhum odayaashoodii iyo nabadoonnadoodii aa la hadlay uma rajacuu waxay dib ugu soo laabteen ila nebiyi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fa akhbaruuhu odayaashii nabiga sala allahu alayh wasalam waxay u sheegeen annahum asxaabtii dayabuu inay diib yeeleen wa adinuu ayna idmeen fa haadaa kani aladii kii wey balaganaa naga soo gaaray can sabyi hawaasin qafaalkii hawaasin qisada naga soo gaartay waa kan yaa dhahaya fa hada aladii balaganaa waa zuhri zuhri wey qofka dhahay zuhriyaa wuxuu yidhi fa haadaa kani aladii waa kii balaqana naga soo gaaray can sabi hawaasin qafaalkii hawaasine qisadiisii intaana naga soo gaartu u yidhi riwaayaadka aanu ku hayno marka maxalushaahidka bukhaari waxaa weeye qabaa'ilkaas carab ay ahaayeen nabiguna waa qafaalay salى اllahu waslama wbaaraka calayh qala alimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacala xadaثana caliy bnu اlxasan caliy bnu اlxasan waa abu cabdiraxmaan almarwasi abu cabdiraxmaan almarwasi muxuu yidhi wa qaala anasun anas wuxuu yidhi qaala cabaasun cabaasaa wuxuu yidhi linabiy nabiga uu ku yidhi salى allahu alayh wasalama faadaytu caqiilan kii aan soo marnay ma ahmiya laakiin aan soo marro dib ugu soo celiyey sheekh raximah اllahu tacala قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن الحسن هو أبو عبد الرحمن المروزي قال أخبرنا عبد الله عبد الله المبارك المروزي لجد شيخ قال أخبرنا ابن عون وعبد الله بن عون البصري قال كتبت إلى نافع نافعا ورقد قري فكتب إلي أن ورقدي يسو قري نافع وحي يسو قري ورقدي يسو جوابي إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار رسولك إنه ويرري على بن المصطلق هر بن المصطلق إنه ويرري النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وهم من العرب carabayna ka mid ahaayeen nabiguna sala allahu wasalam wbaaraka caleyh waa weeraray waa addoonsanayay nebigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh kii madax furasho laga qaaday madax furashuu ka qaadayay sida xukmulcajam oo kale uu ula tacaamulayay nebigu sala allahu aleyh wasalam carabta walxaal uu weeraray nebigu sala allahu aleyh wasalam hum nimankaa heer benu mustaliiq la yidhaaho qaaruuna ay moog yihiinba dad iyagoo iska mooga in loo soo socdo iyo inuu nabigu usoo socdo ma ogeyn sala allahu wasalam wbaaraka caleyh walxaaluu nabigu weeraray sala allahu aleyh wasalam ancaamuhum xoolahoodii tusqaa la waraabinayo calalmaayi ceelkii lagu waraabinayo calalmaayi biyaha lagu waraabinayo ceelkii unbaa loola jeeda iyadoo ceelkii lagu waraabinayo xoolihiiyo gormoogba ay iska yihiin oo nabigu weeraray sala allahu aleyh wasalam faqatala muqaatilatahum jamaacadoodii dagaalami kartay nabigu waa dilay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh wasabaa daraariyahum carruurtoodiina nabigu waa qafaalay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh carabayna ahaayeen wa asaaba yowmaydin maalintaa nabigu wuxuu soo helay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh oo dagaalkii lagu soo qabtay juwayriya oo min zawjaati rasuuli اllahi salى اllahu wasalam wbaarak aleyh ka mid noqotay xadaanii bihi xadiiska waxaa ii sheegay cabdullahi bnu cumar cabdullahi bn cumara ii sheegay qofka dhahay waa naafic naaficu saa inta badan wax ka qaadeen isnaadkan waa noogu jiraba naafic naafica wuxuu yihi xadaanii bihi xadiiska waxaa ii sheegay cabdullahi bni cumar wa kaana fi dalika wa kaana cabdullahi bni cumarna fi dalika aljeish ciidankaas oo heer binu mustaliq weeraray uuba ku dhex jiraba cabdullahi bni cumar قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس الأسبحي عن ربيعة وشيخيسي ربيعة الرأي لديه جري ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الرأي ولكثرة قياسه قياسات كيسا اعتماد كقياس كآدو بضنا قياس كآدو اعتمادي جري ربيعة ابن عبد الرحمن الرأي المدني عن محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان وفقيه مدني يستقون عن ابن محيريز وعبد الله cabdullahi bni muxayriis almakiy qaala wuxuu yihi cabdullaahi ra'aytu abaa saciidin abaa saciid alkhudri ula jeedaa saxaabigii ayaan arkay fasa'altu abi saciid alkhudri aan su'aalay faqaala markaasu wuxuu yidhi abi saciid alkhudri kharajnaa waan baxnay maca rasuulillahi aan la baxnay sala allahu aleyh wasalam fii ghaswati bani lmustaliq duulaankii reer bani lmustaliq aan ku baxnay fa asabnaa waxaan soo helnay sabyan qafaal qafaalkaasoo min sabyi alcarabi carabta qafaalkoodii ka mid oo carabta saasaa loo qafaalayay naftoodii fashtahaynaa waxaan ishtahaynay annisaaa dumar dumaraan u baahanay fashtadad calaynaa waxaa dusheenni ku adkaatay alcusbatu doobnimadii doobnimadii aa nagu raagtay waxbabnaa markaasaan waxaan jeclaysannay alcazla fogaashana waa jeclaano ninkii hadda gabar nabigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh qaniimada uu ka siiyo waxaan jeclaysannay inaan ka fogaano weli yacni shahwada aanan ku shubin shahwada inaan ku sumin waqti aljimac saasna waa jeclaysannay oo markaa xadiiskaa horena waan usoo qaadanay xadiis la midoo waxay ka caranayeen inay mustawlado noqoto waan soo marnay macnaha mustawlado inay noqoto carruur ay dhasho oo markaa de beeceedu ma ansaxayo ma beeci karaan hadde hadday mustawlado noqotee fasa'alnaa rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam ayaan su'aalnay faqaala markaasuu nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi xukumka casligay su'aaleen maa calaykum dushiinna ma aha an laa tafcaluu inaadnaan samaynin waxba dushiinna ma aha bimacnaa an tafcaluu laada waan soo marnay hadda ka horna waa zaa'ido maa calaykum dushiinna ma aha an tafcaluu inaad samaysaan ay alcasla haddaad casligaa iska samaysaan wax dushiinoo dembiya ma ahanin maa min nasamatin naf ma jirto nasamadaasoo kaa'inatin ahaanaysa ilaa yowmi alqiyaama ilaa wahyo kaa'ina waa ahaane haddii ilaahay meesha uu ka qadaray inuu carruur uu ka dhasho waa dhalanaha ma celin kartaan laakiin mas'alada haddaad doontaan xaaraan ma aha weeye casligu casligu xaaraan ma ahu ula jeedaa nabigu sala allahu aleyh wasalam قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب هو أبو خيثمة النسائي كان له في صحيح مسلم أكثر من ألف حديث kun xadiis ka badan uu kulahaa jiray in badan waan soo qaadanay muslimkaan ku soo qaadan jirnay qaala xadaثana jariir wa jariir bn cabdilxamiid aldabiy alkuufi can cumaarata bni alqacqaac huwa alkuufi can abi zurca abi zurcata bni camrin alkuufi waa imaamkii u weynaayo can abi hurayra qaala wuxuu yidhi abu hurayra laa azaalu anigu kama zuulayo uxibu inaan iska jecelahay bani tamiim qabiilka reer bani tamiim waan jecelahay yidhi abu hurayra sababtuu ku jeclaadana riwaayada soo socotaa sheegi doonta قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحدثني ابن سلام محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد هو الضبي الكوفي الضبي الكوفي عن المغيرة ومغيرة بن مقسم الكوفي عن الحارث وحارث ابن يزيد الكوفي ليس له في صحيح البخاري إلا هذا حارث ابن يزيد قالوا رجلا شراح ذا قار سيدا كتاب كان هذا قسلان وإسكالي هاي وحيكون معنا ينماشا إن لو رجلا حارث ابن زيد ساس يكون معنا حارث ابن زيد laakiin waa xaarif ibnu yaziid kan xaafidkaa saxa xaafidka isaga nafsadiisa hoosuu ka qoriyey sax w mugiiratu huwa ibnu miqsam addabiy waalxaari huwa ibnu yaziid waay ibnu zayd maaha xaari ibnu yaziid xaari ibnu yaziid laysa lahu fi saxiixi اlbukhaari ila hada alxadiis halkan xadiis bis uu ku leeyahay bukhaari oo dhan ba can abi zurca saabiq fi lisnaad can abi hurayra wa can cumaarata waa isnaadkii oo lu kala yeeshay wa can cumaarata asaabiq fi lisnaad waa cumaarata bn alqacqaac alkuufigii wey can abi zurca can abi hurayra qaala wuxuu yidhi abu hurayra maa ziltu kama zuulin uxibu inaan jecelahay bani tamiim mundu halaaثin saddex arrimood laga bilaabo saddexdaas arrimoodoo samictu aan maqlay ay samictuhaa min rasuuli اllah salى اllahu wslm wbaaraka calayh saddex arrimoodoo nabiga aan ka maqlay salى اllahu عalيyh wasalam laga bilaabo qabiilkaa waan iska jeclaa bani tamiim yaquulu xaaluu nabigu salى اllahu عalيh wasalam fiihim fii shaأnihim sha'niga reer banu tamiim asagoo saddex arrimood ku ammaanaya ayaan maqlay maalintaasaan jeclaystaba wixii nabigu jeclaado iyaguna waa jeclaan jireen saxaabatu rasuulillaah sala allahu wasalam wbaaraka calayhi samictuu nabigaan maqlay sala allahu wasalam wbaaraka calayhi yaquulu xaaluu leeyahay hum heer banu tamiim ashaddu ummatii cala dajaal ummaddayda kuwa ugu darnaashaha badan weeye gaalka dajaalka ah ay aad u necb yihiin gaalka jacailka ah ayay aad u necb yihiin oo dadka ka hor imanaya iyagaa ugu badanba qabaa'ilka ka hor imanaya iyagaa ugu badan uu yidhi nabigu sala allahu wasalam wbaaraka calayhi qaala wuxuu yidhi nabigu sal qaala wuxuu yidhi abu hurayra wa jaa'at sadaqaatuhum sadaqooyinkoodiina hadda ka hor yimaadeen waa sadaqaad bani tamiima ula jeeda reer bani tamiima hadda ka hor nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi zakooyinkii iyo sadaqaadkii ay soo aruuriyeen ay nabiga u keeneen sala allahu wasalam wabaaraka calayh fa qaala rasuulu llahi rasuulka alle markaasu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam haadihi tani sadaqaatu qowminaa isagaa isku adiifiyey nabigu sala allahu alayh wasalam idaafadaasna waa ku jeclaaday qoomkeennii sadaqaadkoodii wey uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam mar hadduu nabiguba yidhi sala allahu alayh wasalam sadaqaatu qowmina oo asaguba isku addiifiyey taasna waa jeclaysta wey liannahum ijtamacuu maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam fi liyaas ibnu mudar iyaas ibnu mudar halkaasay ku kulmaan bani tamiim iyo nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka mar haddii nabigu isku addiifiyey sala allahu alayh wasalam waan jeclaystay buu yidhi haddana wa kaanat sabiyatun wa kaanat sabiyatun gabar la qafaalay ayaa waxay ahaatay minhum ayaga laga soo qafaashay reer banu tamiim cinda caaisha ay ahaatay caaisha agteeda fa qaala markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi actiqiihaa caaishay gabadhaas reer banu tamiima xure fa innahaa gabadhu min waladi ismaaciil carruurtii nabi ismaaciil faraciisii ka soo jeedaan banu tamiime xoreeyuu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam marka saddexdaas arrimood markaa nabiga ka maqlay sala allahu wasalam wabaaraka calayh aadaan u jeclaystay u yidhi qabiilka bani tamiim taasina waxay ku tusinaya saxaabada nabiga sala allahu alayh wasalam siday u jeclaayeen nabiga sala allahu alayh wasalam wax walbuu nabigu jeclaado sala allahu wasalam wbaaraka caleyh iyaguna dadka kale way ka dooran jireen wayna ka hormari jireen qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu fadli man addaba jaariyatahu wacallamaha haadaa midkani baabu fadli man shaksi fadligiisa u baab yahay shaksigaasoo addaba edab u yeelay iyo akhlaaq jaariyatahu gabadhiisii addoonta ahayd edbiyey wacallamaha waxna baray edabuu u yeelay akhlaaquu u yeelay cilmiguu baray qur-aankuu baray qofkaa darajada iyo fadliga ilahay agtiisa uu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadahanaa isxaaq bnu ibraahim huwa almarwasi alrahaweyhi alxandali isxaaq bnu rahawiy ula jeeda alxandali samica moxamed bn alfudayl moxamed bnu fudayl ibnu khaswani alkuufi shuyuukhdii muslimka kusoo laalaabtuu ka mid ahaa can mudarif mudarif hadduu shacbi ka qaadayo muxuunoo ahaan jira mudarif hadduu shacbika manduumadan kusoo qaadan manduumada aan kusoo qaadan ya mudarif ibnu mudarif ibnu darif saas saasuu noo ahaa mudarifun yarwi can shacbiyi fabnu dariifin sami bilkuufiyi waataan manduumada kusoo qaadanay marba hadduu shacbi ka qaado mudarif ibnu dariif alkuufigi عن مdرف عن الشhعبي عن أبي بردة من نسل أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال وxuu yhi أبي موسى قاaل رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وxuu yidhi mن كانت له jاaryة qofkii adoon ay u ahaato فacalamaha adoontii waxbara فأxسنa إilayha إحساanna u sameeya ثuma اعتaqahaa xureeya oo إحsaanka waxaa ka mida inuu xureeyo markuu waxbaray ka bacdi وتزaوaجaha haddana guursaday kaana lahu أجraani laba أjir ayaa u ahaaday u yidhi nabgu slى الlaه عليه وسلم qala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu qowli الnabiy hada midkani baabu qowli الnabiy nabiga qowlkiisii uu baab yahay sala allahu wasalam wabaaraka calayh uu yidhi nabigu alcabiidu addoommadu ikhwaanukum walaalihiinni faadcimuuhum ka quudiya addoommada oo siiya mima ayiladii kii xaggiisa wax uga quudiya ta'kuluuna adinkuba aad cunaysaan yacni imaamu albukhaari raximah llahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa inaan layskala weynaysiin addoommada oon laga faanin oon laga santaagin oon laga madax taaginoo cuntada aad cunayso naftooda uu kula cuno addoonku cabitaanka aad cabbayso inuu kula cabo dharka aad xidhanayso inuu kula xirto waa addoonkaagii iska yasoo labiska gooni ugu duw iyo cuntada gooni u duw iyo cabitaanka gooni u duw inaan nidaamkaa la isticmaalinuu nabigu ka digay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh wa qowlillaahi tacaala ilaahay qowlkiisana waa u baab ilaahay uu yidhi waacbudu llaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu bihi ilaahay hala wadaajinina shay-an waxba hala wadaajinina وبالwaalidayni وأxsinuu bاlwaalidayn labada waalidna ixsaan u sameeya ixsaanan ixsaan samayn wabidulqurbaa qaraabada ruuxa u saaxiibkaana ixsaan u sameeya walyataama agoontiina ixsaan u sameeya wاlmasaakiini masaakiintiina ixsaan u sameeya wاljaari dilqurba wاljaari diljunubi wالsaaxibi biاljanbi wabni الsabiil wmaa malakat aymaanukum halkaasuu ula jeedaa sheekhu wmaa malakat aymaanukum maxalshaahidka dhanba halkaas wey wamaa ayiladii kiina ixsaan u sameeya malakat aymaanukum midigyaalkiina waxay milkiyeen oo min alcabiida loola jeedaa yani addoommadaas midigta aad ku haysaanna ixsaan u sameeyuu yidhi ilaahay ilaa qowlihi tacaala laga gaaro ina allaha laa yuxibu man kaana mukhtaalan fakhuuran ilaa laga gaaro ina allaha ilaahay laa yuxibu ilaahay ma jecla man kaana qofkii ahaaday mukhtaalan qof kibraya bimacnaa can aqaaribihi qaraabadiisii ka kibray wa jiiraanihi deriskii ka kibray wa asxaabihi wa cabiidihi asxaabtiisii iyo addoommadiisii ka kibraya ilaahay ma jecla kaasoo fakhuuran haddana faan badan faan badan oo addoommadii ka santaagay oo deriskii ka santaagay oo qaraabadii ka santaagay ilaahay ma jecla qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala qaala abu cabdillaahi huwa albukhaari weeye wuxuu yidhi dilqurbaa ulajeeddada laga leeyahay alqariibu qofkii qariibka ahayo qaraabadii waasaaxibi biljanbina alqariibu waa qofka qariibka ah oo meesha deegaan aan ku lahayn saasuu ku fasiray tafaasiir badana lagu fasiraa waxaa lagu fasiraa qofka cilmiga kula akhrisanaya waa lagu fasiraa waxaa lagu fasiraa oo kale man yushaarikuka fii kulli wadiifa man yushaarikuka fii kulli wadiifa qofkaad isku xirfo tihiin ganacsiyaad yacni xirfo ku tihiin dukaankiina isku dhow cilmiyaad isla akhrisataan waxbaad isla barataan kaana waa lagu fasiraa wasaaxibi biljanbi laakiin imaamu albukhaari raximah llahu tacaala inta badanba aayaadka qariibka markuu fasirayo wuxuu ka soo qaataa inta badan hal sheekho la yidhaha abu cubayda fii kitaabihi almajaaz kitaab la yidhaaho majaazu lqur'aan uu alifay abu cubayd oo markaa qariibka qur'aanka uu ku aruuriyey kitaabkaasu inta badan ictimaadaa imaam albukhaari raximah llahu tacaala wasaaxibi biljanbina algariibu qofka meesha qariibka ku ah qaala imaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas walkuufi قال xdثna شعبة qال xdثna واsل الأحdب wa واsل بن حyاn الأحdب الكوفي qاaل سمعت المعrور بن سويد معrور بن سويد huوa min kباar التاaبعيiن kباar التاaبعيiنa lagu tiriyaaho culimmadu waxay yidhaahaa cاaشha مئaةa وعشhريiنa سaنة boqol iyo labaatan sano ayaa cumrigiisa ilaahay gaarsiiyey macruur بن سويد min kباar التاaبعيiن qaala wuxuu yidhi macruur ra'aytu waxaan arkay abaadarin alkhifaari walxaal calayhi saxaabiga abidar dushiisa xullatun dhar isku jooga dushiisa uu yahay wa calaa ghulaamihi abidar addoonkiisiina xullatun isku joog asna oo labadoodiiba isla qorxoon yihiin addoonkii sayidkiisii ayaan arkay fasa'alnaahu waan su'aalnay abidar can daalika sha'nigaasaan su'aalnay waxaan isku dharaad wadataan adigay addoonkaagii maxay tahay fa qaala markaasuu abidar wuxuu yidhi innii anigu saababtu rajulan nin ayaan la caytamuu yidhi is aflagaadaynay fa shakaani ninkii wuxuu igu sheegtay oo igu dacweeyey ila nebiyi nabiga xaggiisa sala allahu calayh wasalam fa qaala liya nebiyu nabigu wuxuu igu yidhi sala allahu calayh wasalam acayartahu biummihi ninka hooyadiis miyaad ku cambaaraysay oo hooyadaa waa cajami iyo waxyaalaha hooyadaa waa madow iyo waxyaalahaas miyaa tiri uma qaala markaasuu wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam ina ikhwaanakum walaalihiin khawalukum adeegayaashiinnii wey way idin khidmeeyaan walaalihiin addoommada ah adeegayaashiinnii wey way idin khaadimeeyaan jacalahum allahu ilaaha yeelay addoommadii taxta aydiikum gacmihiinna hoostooda ilaaha yeelay faman ruuxii ruuxaasoo kaana akhuuhu walaalkiisa uu ahaado taxta yaddihi gacantiisa hoostiisa qofkii walaalkiisa ilaahay uu ka dhigay falyudcimhu ha quudiyo mimaa yuladikii xaggiisa waxa ka quudiyo yaakulu uu cunayo waliyulbisu ha uga labiso mimaa yuladikii yalbasu uu labisanayo walaa tukallifuuhum addoommada ha ku kallifinina maa shay shaygaasoo yaklibuhum ayaga ka adag wax ka adagoo hawl iyagoo aysan xamili karin oo ka adag ha ku kallifinin uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam fa in kallaftumuuhum lacalla haddaad ku kalliftaan hawl adagna maa shay haddaad ku kalliftaan shaygaasoo yaklibuhum ayaga ka adag addoommadii faaciinuuhum walba ugu kaalmeeya shaqada xoog gale shaqada xoog galeod u durteen ugu kaalmeeya yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam wahada min raxmati rasuuli illah sala allahu alayhi wasalam qaala alimaam albuhaariyu raximah allahu tacaala baab اlcabdu idaa axsana cibaadaةa rabbihi wa nasaxa sayidahu haadaa midkani baabu fadli اlcabdi addoonka fadligiisii ayuu u baab yahay idaa waktigana uu fadli leeyahay axsana cibaadaةa rabbihi rabbigii cibaadadiisa hadduu wanaajiyo wa nasaxa sayidahu sayidkiisiina uu naseexeeyo oo akhlaaq wanaagsan iyo si wanaagsan uu sayidkiisa kula dhaqmo addoonkaas huwa aladii addaa xuquuqa rabbihi wa xuquuqa sayidihi fadliga uu leeyahay xuquuqdii rabbigiisna waa gutay xuquuqdii sayidkiina wuu gutay addoonkaasi qiimaha uu leeyahay iyo sharafta ilahay agtiisa uu ku leeyahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثanii cabdullahi bnu maslamata walqacnabi can maliki can naafic can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam qaala wuxuu rasuulka alleh alcabdu addoonka idaa nasaxa sayidahu sayidkiisa hadduu u naseexeeyo si wanaagsan kula dhaqmo wa axsana cibaadata rabbihi rabbigii cibaadadiisana uu wanaajiyo kaana lahu addoonkaas ajruhu ajirkiisiyaa u ahaaday maratayn laba gooraa ilahay ajir siin subxaanaه wa taعala qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu taعaalى xadaثana moxamed bnu kahiir moxamed bnu kahiir huwa alcabdiyu albasriyu qala xadaثana sufyaan sufyaan اthawri can saalixin can الshacbiyi saalixan waxaa loola jeedaa waa saalix ibnu saalix ibnu xayin alkuufi alfaqiih اlcaabid hore uma anaan soo marin sufyaan اthawri oo ka qaadaya saalixan oo saalix yani saalix ibnu saalix ibnu xayin ka qaadaya hore maanaan soo marin waana ku yar yahay bukhaariga dhanba bukhaarigana naadiru ku yahayo manduumada sidaas inay tahan manduumadan kusoo qaadanay oo manduumada waxaanu ku soo qaadanay sufyaanu thawri oo ka qaadaya saalix ibnu xayin inuu naadir ku yahay bukhaariga wa saalixun canhu rawa thawri yanduru dabnu xayin athawri waataan manduumada kusoo qaadanay yacni saalix oo ka yacni sufyaanu thawri uu saalix wax ka qaadayo yanduru waa naadir ayaan soo marnay daa ibnu xayin athawri hadduu ka qaadana waa ibnu xayigii ibnu xayigii weeyo waa saalix ibnu saalix ibnu xayin alkuufi alfaqiih alcaabid faqiih caabidka ahay akhbaranaa sufyaanu can saalixin can ishacbiyi can abi burdata can abi muusa alashcari radia allahu tacala canhu qaala nebiyu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ayumaa rajulin nin kasta oo kaanat lahu jaariyatun addoon ay u ahaatay jaariyadaasoo adabahaa uu edab u yeelo fa axsana tacliimahaa tacliimteedana uu wanaajiyey waactaqahaa uu xureeyo watasawajaha uu guursaday falahu ajraani laba ajir uu leey waayumaa cabdin addoon kastoo addaa xaqa allahi wa xaqa mawaaliihi xaqii ilaahayna gutay sayidyaalkiisii xaqoodiina gutay falahu ajraani laba ajir uu leeyahay u yihi nabigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacala xadaثana bishir bnu moxamed huwa almarwasi qaala akhbaranaa cabdullahi cabdullahi mubaarak almarwasi qaala akhbaranaa yunus yunus bnu yaziid alayli can zuhriy qaala samictu saciida bna almusayib yaquulu xaalu leeyahy saciid bnu musayib qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam lilcabdi addoonka waxaa u sugnaaday addoonkaasoo almamluuki la milkiyey addoonkaasoo asaalixi ee saalixa asaalixu waladii addaa xaqa allaahi wa xaqa sayidihi xaqa ilahina waa gutay xaqa sayidkiisiina waa gutay saalixa ajraani laba ajir uu leeyahay yuri nabigu sala allahu alayh wasalam waladii nafsihi biyadihi aan ku dhaartaahe waxa dhahaya waa min qowli abi hurayra sida raajixa laa min qowli rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waa qowli abi hurayra ee qowli rasuulillaahi ma aha sala allahu alayh wasalam abu hurayra wuxuu yidhi ilaahan ku dhaartaahe lowla aljihaadu jihaad ma ahaateene fii sabiili illaahi jidka ilaahay inaan ku jihaado inaan jecelahay ma ahaateene waalxaju xajka inaan jecelahay ma ahaateene wa biru ummi hooyaday inaan u baarin noqdo inaan jecelahay ma ahaateene laaxbabtu waxaan jeclaan lahaa an amuuta inaan dhinto walxaal ana mamluukun anoo addoona oo lay milkiyey wuxuu arkay axaadiistan faraha badan oo nabigu uu ku ammaanay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi addoonkii xaqa ilaahayna gutay xaqa sayidkiisiina gutay sidii u ammaanu arkay nabigeenu sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi arrimahana uun addoonnimada iga mashquulinaya oo addoonnimada waxay iga mashquulinaya jihaad fii sabiili illah jihaadkana waan jeclahay waxay iga mashquulinaya xajkii aan jeclaa waxay addoonnimada iga mashquulinaya hooyada inaan u khidmeeyo oo baari aan u sameeyo ilaa sayidkiiyaa mar walba ii yeeraya addoon aan ah arrimahaas waaweyn iyo acmaashaas waaweyn oon jecelahay addoommada iga mashquulin ma ahaateene la axbabtu an amuuta wa ana mamluuk anoo addoon caadi oo mamluuga inaan dhinto ayaan jeclaan lahaa saasuu abu hurayrayay abu hurayra radia allahu tacaala canhu wa ardaah kaafaxa wajaahada maca rasuuli illah sala allahu alayh wasalam wadacaa lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiguuba la jihaaday sala allahu alayh wasalam nabiguna akhara min mara uu u duceeyey nabigeenu sala allahu alayh wasalam wa huwa min akhari saxaabati xadiisan waa saxaabada qofka ugu xadiiska badan oo turaadka iyo dhaxalkii nabiga noo soo xafiday sala allahu wasalam wabaaraka calayhi maca daalika intaasoo fadaa'ila asagoo wata ayuu haddana wuxuu isleeyahay khaslad uun khayr ayaysan kaa fakanin walow addoonba aad noqotid addoonba aad noqotid taasi waxay tusinayan marka saxaabada nabiga siday khayrka u jeclaayeen sala allahu wasalam wabaaraka calayh waa jihaaday nabigaa u duceeyey sala allahu alayh wasalam turaadkii iyo dhaxalkii nabigu noo soo xafiday sala allahu alayhi wasalam haddana wuxuu leeyahay khayr karaa iga sii maqanoo haddaanan arrimahaa jeclaan lahayn addoon inaan anigoo ah inaan dhinto ayaan jeclaan lahaa yuu leeyay taas waxay ku tusinaya albaab kastoo khayr inay garaaci jireen saxaabatu rasuuliillah sala allahu alayh wasalam waladii nafsii biyadihi lowla aljihaadu fii sabiili illah wاlxaju wabiru ummi laaxbabtu an amuuta wa ana mamluuk qowluhu waladii nafsii biyadihi lowla aljihaadu fii sabiili illahi walxaju wabiru ummi laaxbabtu an amuuta wa ana mamluuk daahiru hada siyaaq siyaaqan daahirkiisa waxaad moodaa rafcu hadihi aljumal jumlooyinkan in la kor yeelayo nabiga loo kor yeelayo sala allahu alayh wasalam ilaa aakhiriha وعلى ذلika sidaasaana jara الkhadاabiyu abu sulayman الkhadaabina saasuu ku dureersaday faqaala wuxuu yidhi abu sulayman الkhadaabi lilahi ilaahay wuxuu leeyahay an yamtaxina ambiyaahu ambiyadiisa inuu ilahay imtixaano wa asfiyaahu dadku doortay ilahay inuu ku imtixaano biriqi addoonnimo oo nabigaaba salى الlahu عalيه wasalam hadalkan yidhi u asagu leeyahay kama imtixana siduu ilahayba ugu imtixaanay addoonnimo yuusufa nabiy llahi yuusuf calayhi الsalaaةu wasalaam intahaa wajazma daawudiyu daawudi wuxuu jazmiyey wabnu baطaal iyo wغayru waaxid بأنa dalika hadalkaasi mudraj inuu yahay waa hadal xadiiska lasoo dhex geliyay min qowli abi hurayra waa qowlka abi hurayra wey wayadullu calayh waxaana sidaa tusinaya min xayثu اlmacnaa qowluhu abi hurayra hadalka uu yidhi wabiru ummi hooyada inaan baari u noqonayo haddi markaasna xilliga nabiga hooyadii maba noolaynba salى اllahu wslam wbaaraka calayh fainahu shani lam yakun linabiy nabiga uma ahnin xiina idin waktigaas umun yabaruhaa uma uu baari u noqdo nabigu ma lahaynba salى اllahu عalيه wasalam xilligaasu wawajahahu اkirmaani wuxuu ku toosiyey faqaala wuxuu yihi araada bidalika wuxuu la jeedaa tacliima ummati oo wuxuu sheekhu ku adkaystay kirmaani inuu nabigu yidhi salى اllahu alيه wasalam ummaddiisuu barayay aw awradahu ama nabigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu ku soo arooriyey calىa sabiili fardi xayaatiha lacalla hadday noolaan lahayd nabiga hooyadii salى اllahu alيه wasalam aw ilmuraadu ama muraadku waxaa weeye umuhu alatii ardacatu intahaa wafaatatu laakiin waxaa ka fakaday sheekhaas atansiisu caddayn calىa idraaji dalika xadiisku inuu mudraj yahaaba la caddeeyey oo riwaayaadka qaar inuu mudraj yaho min qowli abi hurayre uu yahay ayaa riwaayaadka qaar caddeeyeen faqad fasalahu waxaaba lafdigan soocaba gooni u soocay alismaaciiliyu min dariiqin ukhra can ibni lmubaarak wa lafduhu waladii nafsu abi hurayra biyadihi taasaa caddaynaysaba min qowli abi hurayre inuu yahay ilaa aakhirih qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa isxaaq waa isxaaq ibnu ibraahim ibnu nasri aabihiis ibraahim weye waa min baabi nisbati ilaa jaddihi xadaثna isxaaq isxaaq bnu ibrahim bnu nasr اlmarwasi qaala xadaثana abu usama xamaad bn usamata alkufi can اlacmash qaala xadaثana abu صaalix almadani can abi hurayra qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala الnabiyu salى اllahu wslm wbaaraka calayhi nicima shay aan nicmo lahaaday liaxadikum axadkiinuu shaygu u nicmo lahaaday yuxsinu qofku inuu hagaajiyo ou wanaajiyo cibaadaةa rabbihi oo waaba makhsuuskiiye waa sabkun bilaa saabikin aan ka dhigaynaahe wاlmakhsuusu biاlmadxi midka ammaanta lagu khaas yeelayo yuxsinu cibaadata rabbihi ay bimacnaa ixsaanuhu wanaajintiisa cibaadata rabbihi uu wanaajiyo wayansaxu lisayidihi wa nasxuhu iyo naseexayntiisa oo lisayidihi sayidkiisa uu naseexeeyo taasaa nicmo lahaatuu yidhi nabigu salى اllahu alيه wasalam qofku inuu xaqa ilaahayna uu guto o ilaahay uu caabudo addoonkiisana uu naseexeeyo allah subxaanaه wa tacaala